halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka hosheeca ee aynu toddobaadyadan wada baranaynay waxaa ku qoran waxyaalo sida abbaarta ah aanay badanaa dadkayagu garanaynin waxaana weeye in ilaah tusaale dadku ay fahmi karaan uu marka hore la yimaado dabeetana wuxuu u isticmaalaa masaal dadku uu garan
karo
markiinaugu dambaysay waxay inoo joogtay in qaran waliba ee ilaah ku dembaaba oo sharciyadiisana bareer u jebiya in isaguna uu helayo ciqaab kulul oo la mid ah tii reer banu israa'iil ay heleen markaasoo iyaga oo dhan masaafuris loogu kala kaxaystay baabiloon iyo dalka reer ashuur oo ah waxaa iminka loo yaqaano suuriya iyo ciraaq ilaahna wuxuu nebiga u soo faray reer banu israa'iil in dadku ay caddaaladdii ka tallaabsadeen wuxuuna yidhi sida ku qoran aayaddii labaad innaba wax kale laguma arko dhaarasho been ah iyo axdijebin iyo dilid iyo xadid iyo sino mooyaane miyaanay waxyaalahaasi oo dhaniba ka taagnayn dalkayaga miyaan dumarka la kufsanaynin miyaan ragga laga tirada badan yahay ee magaalooyinka waaweyn joogana la gumaadin oo wixii hanti ah ee ay leeyihiinna laga dhacaynin waxaa ilaah farriin uu soo marinayaa nebiga haddii mar kale aynu meeriska caawa idin bilowno nebigu uu leeyahay sida ku qoran baalka kun boqol iyo soddon cutubka afraad aayadda saddexaad waxaana qorriinka uu leeyahay sida tan oo sidaas daraaddeed ayaa dalku u barooran doonaa oo mid kastoo dhexdiisa degganuba waa macluuli doonaa oo xayawaanka duurka iyo haadda samada iyo xataa kalluunka badduna way wada baabi'i doonaan haddaba caradii rabbiga ayaa kululaatay oo waxaa soo degay xukun oo rabbigu wuxuu leeyahay sidaas daraaddeed ayaa dalku u barooran doonaa miyaanay haddaba innagu aynan la mid ahayn oo miyaanay dadka deggan dalka oo dhaniba ayan barooranaynin maanta miyaan la lahayn waxaa kacay abaaro oo waxaa taagan macluul miyaan la lahayn cudurro ayaa kacay oo wax dadka lagu daaweeyana lama hayo haddaba miyaad isweyddiiseen maxaa waxa kanu ay idinku dhacayaan reer banu israa'iil wixii horay ugu dhacay innaga ayay maanta tusaale inoo yihiin oo haddii iyaga aan loo cafin dilka iyo xadidda iyo sinada iyo maragga beenta ah adigana saaxiibkayga soomaaliga ahow lagu cafin maayo dalkii waa la nijaaseeyey oo waxaa ka buuxa eed iyo dhiig oo wuu harsan la'yahay oo welibana uu hooyan la'yahay dalku wuu taahayaa waxaana ugu wacan eexdii musuqmaasuqii dilkii boobkii iyo maraggii beenta ahaa waa dembi hore loo galay iyo weliba mid haatan la galayo waxaa laga yaabaa in dowladihii hore ay iska cuni jireen lacagaha dadka masaakiinta ah magacooda lagu keenay kuwa maantana ay la mid yihiin oo ay iska cunayaan waxyaabo ay ku keeneen magaca dadka soomaalida ah waxayna xadayaan masaakiinta kuwana waxay dilayaan shisheeyaha la deggan ama qariibka ah ee dhexdooda jooga aan haysanin tol iyo qabiil daafaca maadaama sharcigii iyo kala dambayntiiba ay faraha ka baxeen markii aad u fiirsato dadka soomaalida ah waxay leeyihiin afar xilli waxaana weeye gu iyo jiidaal iyo col iyo nabad wakhtiga guga waa layska raaxaystaa oo waa lays guursadaa wakhtiga abaarta ahna waa lays dhacaa oo waa lays boobaa marka waxay u muuqataa in weliba xilligu aanu beddelmin halse bay ku beddelmi karaan xilliyadooda aan isbeddelin waxaana weeye inay marka hore gartaan inay dembiilayaal yihiin marka dabadeed ayaa waxaa u bilaabanaya duruus xagga rabbiga uga imaanaysa sababtaasi aawadeed ayaa waxaannu dhibaato ugu keenaynaa dalkii iyo weliba xayawaankii ku noolaa oo waxaannu eed dusha ka saaraynaa ubadka yaga nool iyo weliba kuwa imaan doona waxaa loo baahan yahay in fikirka dadku uu isbeddelo si qaabnololeedkii dhibka badnaana uu isku beddelo haddaan horey idinku sii wadno kitaabka nebi hosheeca ayaannu dhegaystayaal meeriska waxaan idinka akhriyaynaa cutubka afaraad aayadda afaraad waxaana qoran sida tan laakiinse ninna yuusan murmin oo ninna yuusan mid kale canaanan waayo dadkaagu waa sida kuwa wadaadka la murma wakhtigaas isaga ah wadaaddadu waxay gabeen howshooda waxaana ilaah u kiciyey nebi dadkiisa fariimaha isaga ka imaanaya gaarsiiya haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii nebi hosheeca cutubka afaraad aayadda shanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo adna maalinnimo waa turanturoon doontaa oo habeennimona nebigu wuu kula turanturoon doonaa oo anna hooyada waan baabbi'in doonaa waxaa ilaah uu leeyahay waxaan burburin doonaa hooyada waxaana taasi loola jeedaa in ilaah qaranka uu burburin doono waxaa israa'iil joogay nebiyo beenaalayaal ah waxay nebiyadaasu dadku u sheegayaan in wax waliba ay si wanaagsan ugu socdaan oo ilaahna uu raalli ka yahay dadka waxay ahaayeen beenhawaasyo ammaana kuwa lacagta leh si ay ugu sheegaan hadallo ka farxiya si ay u shaxaadaan waa sida kuwa u hambalyeeya dagaal oogayaasha iyo gidislayda biliiliqada ka taajirtay waxay ku yidhaahdaan haddii aad wax sadaqaysataan ilaah waa idin naxariisanayaa waayo waxaad tihiin dadkiisa ha yeeshee ninkii maalka laga dhacay ilmihiisii oo agoon ah ayaa dalka jooga ninkii biliiliqada ka taajiray ee dadka laayay ayay ahlujanno kaaga dhigayaan waa isla sidii ka socotay israa'iil wakhtigii nebi hosheeca ilaah oo ka abaalmarinaya xumaantooda ayaa wuxuu ku leeyahay oo adna maalinnimo waa turanturoon doontaa oo habeennimona nebigu waa kula turanturoon doonaa oo anna hooyada waan baabbi'in doonaa waxaa ilaah uu baabbi'in doonaa kuwa sharka leh innaguna waxaynu dhammaanteen wadannahay kuwa ka gaabiyey kaalintii laga doonayey oo waxaynu noqonnay kuwo qaran ahaan iyo qowmiyad ahaanba hoos u quusay haddaba aayadda lixaad ayaa sida abbaarta ah noqonaysa aayadda ugu caansan ee kitaabka nebi hosheeca haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda lixaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dadkaygu waxay u baaba'aan aqoondarro daraaddeed aqoonta aad diidday aawadeed ayaan adiga kuu diidi doonaa oo innaba wadaad u ahaan maysid maxaa yeelay waxaa ilowday sharcigii ilaahaaga oo aniguna waxaan iloobi doonaa carruurtaada waxaa ilaah oo leeyahay dadkaygu waxay u baaba'aan aqoondarro daraaddeed dhibaatada dadkaasi haysata waxay ahayd inaanay waxba ka garanaynin aqoonta ilaah saaxiib haddii aad tahay nin masiixi ah mar waliba ee aad ka tagto ama ilowdo hadalladii ilaah waxaa ku soo food saaraya guuldarrooyin aan la soo koobi karaynin oo saameyn weyn ku yeelanaya noloshaada masiixinimo wax micno ah yeelan maysid sida lagu buunbuuniyo ama aad ugu muuqato nin ku weynaaday masiixinimada haddii aad ka fogaato ama aadan xoogga saarin barashada hadallada qoran ee ilaah waxaa hubaal ah in guuldarrooyin ay haleelayaan noloshaada kitaabka nebi hosheeca ayaa inoo caddaynayo inayaan nolosha masiixinimadu ka dhignayn in xeerar iyo caadooyin la raaco laakiin ay tahay garashada hadalladii ilaah tanina waa asbaabta anigu aan dadka u baro hadalladii ilaah si kale ee qofku uu ugu noolaan karo nolol masiixinimo la heli maayo haddaanay ahayn in marka hore uu aad iyo aad u barto hadalladii ilaah iyo asbaabta aan idin barayo kitaabka nebi hosheeca waayo dadkii waxay u baaba'een aqoondarrada hadallada ilaah oo ilaah wuxuu leeyahay aqoonta aad diidday aawadeed ayaan adiga kuu diidi doonaa oo innaba wadaad ii ahaan maysid ilaah wuxuu qaranka reer banu israa'iil oo dhan doonayay inay noqdaan qaran wadawadaadda ah taasuna waxay imaan doontaa marka zamanka uu dhammaado oo ilaah mar kale uu soo celiyo reer banu israa'iil haatanse wuxuu ku leeyahay wadaad heli maysaan oo wadaadaduna wadaaddo si ahaan maayaan isagoo hadalkiisii sii wata ayaa nebiga oo ruuxa ilaahu ka kor hadlaya uu leeyahay maxaa yeelay waxaad ilowday sharcigii ilaahaaga oo aniguna waxaan iloobi doonaa carruurtaada ilaah wuxuu ku leeyahay dadkii degganaa israa'iisha waqooyi waan idiin iloobayaa waayo idinkuba waad i ilowdeen maadaama wakhti dheer ay ka maqnaayeen ilaah oo ay ka tageen oy fawaaxisho iyo dunuub badanba lagu arkay ayaa iminka waxaa ku soo degaya ciqaabta bilowgii cutubkan ayaa dembiyadii ay ku eedeysnaayeen loo sheegay oo waxaa halkaasi ka muuqday inay jebiyeen tobankii amaradood wuxuu markaasi ilaah bilaabay inuu dusha ka saaro xukun haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad aayadda toddobaad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan sidii ay u tarmeen si la eg ayay igu dembaabeen haddaba sharaftoodii ayaan ceeb u beddeli doonaa beri hore ayaa ilaah farcankii nebi ibraahim uu ku barakadeeyey taran xaddhaaf ah dabadeedna way bateen laakiin tarankoodii wuxuu dunidii ku soo badiyey dunuub wax la yaab lehna ma ahan waayo innaguba la mid baynu nahay oo waxaynu dunida ku soo kordhinnaa dunuub waxaase mahadli ilaah oo inagu badbaadiyey nimcadiisa aan ka gaabin inay soo gaarto qof waliba oo markii lay wacdiyey dabadeed qof baa igu wacdiyey hadalladii ilaah markaasaan masiixa oo ah badbaadiyahayga ku kalsoonaaday haddaba ilaah wuxuu leeyahay dadkan waxay jaahil ka noqdeen aqoonta hadalladii ilaah oo sababtaas aawadeed ayaan ammaantoodii hore ceeb u rogayaa haddaba ammaanta reer banu israa'iil waxay ahayd ammaantii shakinah oo macbudka dushiisa ka ifi jirtay taasoo maalintiina harayn jirtay macbudka habeenkiina iftiimin jirtay oo dhulka oo dhanuna wuxuu ahaan jiray sida maalin oo kale waxaanay taasu ka markhaati kici jirtay in reer banu israa'iil ay ahaayeen qaranka keliya ee caabuda ilaaha nool ama baaqiga ah ee ah kii abuuray samada sare iyo dhulkaba taasu haddaba waxay ahayd ammaantooda oo waxaa dunida oo dhan ka yimid dad doonaya inay daawadaan quruxda magaalada yeruusaalem waayo waxaa ifin jirtay ammaantii shakinah waxa uu fuuddii soo booqatay yeruusaalem ka mid ahayd boqoraddii la odhan jiray sheba taasoo qorniinku uu leeyahay waxay ka timid dhulka darafka ugu shisheeya waxaa markaasi ilaah haatan uu ku leeyahay hosheeca waxaan idinka qaadi doonaa ammaantayda waxaanan kaloo idinka qaadi doonaa barakadayda oo welibana waxaan idinku soo dayn doonaa col idinka wada dhulkan oo idinka haysta maxaabiis ahaan waxaana maalintaasi cadowgu uu odhan doonaa war kuwanu soo ma ahan kuwii ilaah doortay bal eega waxa ku dhacaya iminka ma ahan in xukunka reer banu israa'iil oo keliya la saarayo xitaa haddii innaguna aynu xadgudubno xukun baa layna saarayaa oo sinaba kaga baxsan mayno caddaaladda eebbe waxaa jira qolooyin quduus iska dhigaya laakiin ilaah marnaba maqli maaya hadalladooda waayo wuxuu garanayaa inay xagga qalbiga iska weynaysiiyaan ilaah wuu ina arkayaa oo haddii aynu dembi galno waa inaynu islamarkiiba qirannaa oon raacno taladii rasuul yooxanaa markaasuu lahaa haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan haddaba ficillada inaga dhaca oo dhan waxay leeyihiin ciqaabtooda gaarka u ah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan afaraad aayaddiisa siddeedaad ayaa waxaa qoran sida tan iyagu waxay quutaan dembigii dadkayga wayna jeclaystaan xumaantoodii waxaa ilaah uu leeyahay waxay quutaan dembigii dadkayga wayna jeclaystaan xumaantooda marka sidaas uu leeyahay ilaah wuxuu uga gol leeyahay in qaar ka mid ahi ay ku farxaan wixii ay sameeyeen waxaad maqlaysaa kuwa kaaga sheekaynaya waxay dadka qaarkii ku sameeyeen xilliyadii dagaalka oo waxay leeyihiin sidaas iyo sidaas ayaannu samaynay oo hebel baannu isxabadaynay markaasaannu qabannay oo naagtiisiina waynu ka qaadannay oo xabbad baannu la dhacnay dadkii waxaannu bililqaysannay laanguruusar nuucii u dambeeyey oo waxaannu siisannay boqol milyan oo lacag soomaali ah markaasaannu damaashaad ku jirnay ilaa iyo laba sannadood dembigaas oo kale markii qofku uu galo intii uu ilaah u towbadkeeni lahaa wuxuu ku farxayaa inuu dad laayay uu wax beliliqaystay oo uu haween kufsaday markaasaa ilaah oo maqlaya la yaabay oo wuxuu reer banu israa'iil oo masaal innaga inoo ah maanta ku leeyahay iyagu waxay quutaan dembigii dadkayga wayna jeclaystaan xumaantooda waxaa loola jeedaa wixii ay sameeyeen bay aad u sii jeclaysanayaan oo waxay doonayaan inay maalin waliba ka hadlaan miyaanay wax lala yaabo ahayn markii aad u fiirsato dhegaystow waxay qalbigoodii gelinayaan xumaatooyinkooda markaasay haddana sii jeclaysanayaan weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka afaraad aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo waxay ahaan doontaa in wadaadku uu noqdo sida dadka oo kale oo jidadkooda waan ciqaabi doonaa oo falimahoodana waan ka abaalmarin doonaa waxaa reer banu israa'iil ku dhacay arrin ayaan darre ah waxaana weeye in wadaadka iyo jameecadu ay isku heer noqdeen inkastoo ayaan hagaagsaneen in muuqaal ahaan laga duwanaado dadka caadiga ah haddana ficil ahaan iyo fikir ahaanba waa in qofka wadaadka ahi uu ka duwanaado dadka caadiga ah hadday yihiin kuwa badbaaday iyo kuwa aan badbaadin waa in wadaadku u lahaado jacaylka ah in dadka oo dhan uu la wadaago hadallada ilaah mase ahaan inaad qofka caadiga ah oo kala noqoto oo haddii uu kubad dheelayana aad la dheesho oo haddii ay jabanaynayaanna aad la jabanayso waa inaad ka duwanaato haddii aad masiixi tahay dadka marka aad wadaad tahayna waa xil ku saaran in sidaa aad u nooshahay ay tusaale u noqoto sayid ciise masiix si lagugu daydo awgeed weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubkan afaraad waxaanan la soo baxaynaa aayadda tobanaad oo waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan waxbay cuni doonaan kamana dhargi doonaan way sinaysan doonaan mana tarmi doonaan maxaa yeelay waxay ka tageen inay rabbiga dhegaystaan waxaa rabbigu uu leeyahay isagoo tilmaamaya sida xukunku uu ugu dhici doono wax bay cuni doonaan kamana dhergi doonaan waxaa ilaah taas markii aad dhanka kale ka eegto uu ula jeedaa in dhulka ay abaari saamaynayso waxaa keenaya xoolayaraanta iyo abaarta dembiga ay dadku gelayaan waxaana dhulka ku soo degaya carada ama xukunka eebbe waxaa kaloo rabbigu uu leeyahay way sinaysan doonaan mana tarmi doonaan haddaba dhegaystayaal ninna kama faa'iidayo sino waxaana markii aynu eegno tusmooyinka kitaabka axdiga cusub laynoogu sheegayaa in ninka aan loo oggolayn inuu guursado wax ka badan hal naag naagtana aan loo oggolayn inay ninkeeda ka tagto oo nin kale ay guursato ama intay odayaal u soo yeerto ay ninkeedii hore iska furto si ay mid kale oo xoolo leh oo dariiqa ka jeclaaday ay u guursato ilaah ka oggolaan maayo inaad ninkaagii hore uga carartid waxla'aan ninkuna waa la mid oo la dooni maayo inuu cudurdaar been ah la yimaado si uu ku furo xilihiisa ilaahna wuxuu leeyahay oo ninku wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis oo wuxuu la joogayaa naagtiisa oo iyaguna waxay noqon doonaan isku jir maadaama ilaah aannu inaba jeclayn furniinka ayuu xeer iyo qaynuun u yeelay oo waxaa qorniinku uu leeyahay wixii ilaah uu isku xidhay ninna yaannu kala furin waa inaad xaaskaaga la joogtaa weligaa iyo weligaa naagtuna waa inay ninkeeda la joogtaa weligeed haddii kale ilaah baad ku xadgudbaysaan oo sino ayay noqonaysaa oo ilaahna wuxuu leeyahay way sinaysan doonaan mana tarmi doonaan haddiise dhegaystow middii aad calmatay intaad u timaado aad ku tiraahdo dunida oo dhan mid aan kaa jeclahay ma jidho ayaa waxaa khibrad u yeelanaysaa taran oo waxaa ilaah uu kugu barakadaynayaa inaad hesho owlaad oo waxaa ilaah uu kugu barakadaynayaa inaad hesho owlaad haddaadan sidaas yeelin maalinba mid baad furaysaa oo mid kale ayaad guursanaysaa helina maysid barakada ilaah waayo waxaa lagu qaadanayaa sida nin sinayste ah oo hablaha ka raadinaya raaxo iyo faakihaysi markaana heli maysid barakadii ilaah oo haddii aad heshana mar waliba xukun baa ku saaran oo qanaacaad ka heli maysid nolosha haddii qof dumar ahina ay jeceshahay rag badan iyaduna waa la mid oo ilaah siin maayo carruur ama owlaad fara badan waxaa la doonayaa inay guur la'aato intay ka helayso mid ay jeclaato oo ay la joogto weligeed haddaan meeriska cutubka afaraad horay idinku sii wadno ayaannu dhegaystayaal iminkana idin akhriyaynaa aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota sinada iyo qamriga iyo qamri cusubbuba qalbigay la tagaan haddaba ilaah oo caddaynaya halka sartu ay ka qurantay oo dhibaatiduna ay ka imaanayso ayaa wuxuu leeyahay sinada iyo qamriga iyo qamriga cusubbuba qalbigay la tagaan hadalkaas ilaah waa saxiix oo waxaa dadka soomaalida ah qamri u ah qaadka markaana qaadka iyo qaadka cusubbuba qalbigay la tagaan maxaa yeelay waa wax lagu sakhraamo kuwa muqayiliinta ah oo dhan waxay ka siman yihiin dhegaystow hal wax ceeb uma qaataan inay sinada iyo fawaaxishada ka hadlaan waxaa ugu wacan in qaadku qalbigoodii uu la tegay isla sida qamriguba uu qalbiga dad badan oo kale oo dunida ku nool uu ula tegay waxaan isleeyahay qaadka ayaa ka khatarsan qamriga markay sinada joogto waayo qofku lumin maayo kaskiisii waxaase ku soo biiraya inuu xumaan sameeyo inkastoo welibana ay jiraan kuwa aan sinaysan markii ay qaadka cunayaan oo ku eg dumarkooda ha yeeshee waxaa badan kuwa sinada uu u geynayo hadalkuna waa saxiix markii ilaah uu leeyahay sinada iyo qamriga iyo qamriga cusubbuba qalbigay la tagaan waxaa kaloo aan garanayaa kuwo badan oo muqayiliin aan ahayn haddana ahlu sine ah waxaa qalbigooda la tegaya sinadii ay gelayeen sannadada faraha badan oo lagama yaabo inay horumar lixaad leh ka sameeyaan nolosha nin zaani ah horumar ma leh waxaa kaloo la mid ah naagta saaniyadda ah maxaa wacay qalbigoodii waxaa la tegaya sinada kuwa sakhraanka ahna sakhrad baa la tegaysa qalbiyadooda oo iyaguna waa la mid oo horumar ma laha waxaad arkaysaa qof sakhrad raadinaya intii uusan ceyshkii uu cuni lahaa helin wuxuu ku bilaabayaa subaxda hore xoogaa laama ah oo uu ku jabbaneeyo dabeetana ayuu cunno raadsanayaa hadalkii ilaahna waa saxiix oo sinada iyo qamriga iyo qamri cusubbuba qalbigay la tagaan
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin